asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadli waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo tilmaamaha cajiibkaa bixisa tilmaamahaasoo hadba meel kasoo ifa ama hadba meel ka soo muuqda ama tilmaamo inoo qoordiinleeyo oo qaarkood ay rabaan durbaa in gacanta lagu soo dhigo tilmaamahaasoo kala nooc nooc ah oo mar bari kuu kaxaynhaya marna galbeed kuu kaxaynhaya marna koonfur kuu dheelmahaya marna waqooyi kuu hogo tusaalaynhaya ayay ku tusi kartaa xubinta murtida maanta sida adigu ula qabsatana dee adiga ayay kugu xidhan tahay oo la qabsigu adigu gooni kuu yahay ama fahamku adigu gooni kuu yahay fahamkuna waa shay qaali hawl kastoo dunida laga qabtana fahan kama maaranto fahamkaasaa wuxuu u yahay aas-aas iyo saldhig wixii aad fahamtana wax wanaagsan ayaad ka qaban kartaa wixii aad fahmi weydana meeshaas khasaara kaaga sugane isku day inaad fahanto wuxu markaad fahanto ayuu ku anfici karaa ama uu ka hortag yeelan karaa ama ku dhaqan iyo wax ku qabsad intaba uu keeni karaa haddiise fahankaagu liito noloshaada qaybaha dhinta fahankeedu kaa liitaba ee noloshaadu waa ay ka liidanaysaa oo aad iyo aad ayay uga liidanaysaa si hoosu dhuc marka uusama imaanin waa inaad fahankaaga aad sare u qaaddo oo aad kor mariso xubintaanan maanta waa mid ka mid a saddexleyda waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi saddex kala doorasho wacan waxaa la yidhi saddex kala doorasho wacan saddexda kala doorashada wacani waa saddexdee waa saddexdan soo socota saddex kala doorasho wacan kow wadaad diin leh demiin cilmila iyo nin la doorsaday saddexduba kala doorasho wacan maxay ku tidhi saddex kala doorasho wacan wadaad diin leh demiin cilmila iyo nin la doorsaday saddexduba kala doorasho wacan ayay ku tidhi si kale haddaan u dhahno waxa weeye wadaad diin leh demiin cilmila nin doorsoomay wadaad diin leh demiin cilmila nin doorsoomay saddexdaasuba kala doorasho wacan ayay ku leedahay xubintaanan murtida maanta kow wadaad diin leh dee diin buu leeyahay oo waaba nin diin iyo iimaan leh oo oo haddii la kuu samoogel yahay wax lagu aamini karo oo hadday doorasho noqoto isaga waa la dooran karaa wuuna u qalmaa in la dooro demiin cilmila waa markii horuu demiin ahaa haddana waa cilmi la'aanba wax la baray ma jirto markii hore muxuu ahaa demiin haye maxaa u raacay cilmi la'aan de maxaa laga dooranaya lagu falaya muxuu faa'iideynaya waxaa laga baranaya maxaase laga faa'iidaya waa demiin cilmi la isna haye nin doorsoomay wadaad diin leh demiin cilmila nin doorsoomay saddexdaasu kala doorasho wacan haye kanna wuuba doorsoomay see u doorsoomay wuxuu u doorsoomay dhaqan ahaan buu u doorsoomay waa kow diin ahaan buu u doorsoomay waa laba bidhaan ahaan buu u doorsoomay hadduu doona wuuba iscaddeeyey whe wuu iscaddeeyeoo bahashiibuu ismariyey haweenka soomaalidu ku fallaayeen tii baa laga yaabaa inuu ismariya iska baddaa wax kale caqligiise wuu iscaddeeyeyba mar hadduu iscaddeeyey muxuu faa'iidoo leh iska baddaa wuu doorsoomayde dhaqamo kaleu qaatay oo heer galbeed iyo jinni buu isu ekeysiiye gaalo maxaa laga faa'iidaya soo nin doorsoomay maaha haa kanna waa demiin cilmila isagoo demiin ahaa markii hore yuu haddana cilmi la'aan yahay wax cilmi oo uu leeyahay ma jirto markii horena muxuu ahaa demiin demiin cilmila maxaa isna laga faa'iidaya dee wax doorasho oo uu leeyahay male hal yaa hagahaya halkan wadaad diin leh meeshan yaa hagahaya wadaad diin leh wadaadoo dhan ma aha waa wadaad diin leh muxuu diinku leeyahay dad fara badan wadaad isu ekeysiiya oo musuq maasuq aha buuxa laakiin looma baahno kanuu diin buu leeyahy waxle wixii diintu fartay yuu si toosa fuliyaa ama u raacaa weeyaano iimaankiisa ayaa qanjaha jooga saasaa laga wadaa waa wadaad diin leh mahmaahda maanta ee aan ka soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi geesigu ma degdego geesigu ma degdego